sharciga ku noqoshadiisa cutubka afraad haddaba reer banu israa'iil ow maqla qaynuunnada iyo xukunmada aan idin barayo oo yeela si aad u noolaataan oo aad u gashaan oo aad u hantidaan dalkii rabbiga ah ilaaha awowyaashiin uu idin siinayo oo erayga aan idinku amrayo waxa ku darina waxna ha ka dhimina si aad u dhowrtaan amarada rabbiga ilaahiinna ah oo aan idinku amrayo indhihiinna aad ku aragteen waxay rabbigu sameeyey bacalficoor aawadiis maxaa yeelay nimankii bacalficoor raacay oo dhan rabbiga ilaahiinna ahu dhexdiinna wuu ka wada baabiyey laakiinse intiinnii ku hadhay rabbiga ilaahiinna ah midkiin kastaa maanta waa nool yahay bal eega qaynuunno iyo xukumo ayaan idin baray sidii rabbiga ilaahayaga ahu igu amray inaad saas ku dhex samaysaan dalka aad u gelaysaan inaad hantidaan haddaba iyaga dhowro oo sameeya maxaa yeelay taasu waa xigmaddiinna iyo waxgarashadiinna aad ummadaha hortooda ku yeelanaysaan kuwaasoo markay qoynuunnadan oo dhan maqlaan odhan doono hubaal quruuntan weynu waa dad xigmad leh oo waxgarad ah waayo bal waatee quruunta weyn oo leh ilaaha saas iyadoo ugu dhow siduu inoogu dhow yahay rabbiga ilaaheenna ahu mar alla markaynu barinno oo bal waatee quruunta weyn oo haysataa qaynuunno iyo xukumo xaq u ah siduu yahay sharcigan oo dhammu ee aan maanta idin hor dhigayo laakiin digtoonaada oo naftiinna aad u dhowra si aydan u iloobin wixii indhihiinnu arkeen oo ayan cimrigiinna oo dhan qalbigiinna uga bixin iyagase ogaysiiya carruurtiinna iyo carruurtiinna carruurtooda xusuusta maalintii aad rabbiga ilaahiinna ah hortiisii istaagteen oo aad xoreeb joogteen markii rabbigu ugu yidhi dadka ii soo shiri oo anna waxaan maqashiinayaa erayadayda inay bartaan inay iga cabsadaan intay dhulka ku nool yihiin oo dhan oo ay carruurtoodana saas baraan oo idinkuna waad soo dhowaateen oo waxaad istaagteen buurta hoosteeda oo buurtiina waxaa ka soo qaxmayay dab samada ku tolan oo waxaa jiray madow iyo daruur iyo gudcur qaraweyn markaasaa rabbigu idinkala hadlay dabka dhexdiisa oo idinku waxaad maqasheen erayadii codkoodii laakiinse wax qaab leh ma aydan arkin waxaase keliyahoo aad maqasheen cod oo wuxuu idiin caddeeyey axdigii uu idinku amray inaad samaysaan kaasoo ah tobanka amar oo wuxuu iyagu ku qoray laba loox oo dhagax ah oo markaas rabbigu wuxuu igu amray inaan idin baro qaynuunno iyo xukumo inaad ku dhex samaysaan dalka aad ugu gudbaysaan inaad hantidaan haddaba aad u digtoonaada waayo wax qaab leh ma aydan arkin cayn kasta ha ahaadee maalintii rabbigu dabka dhexdiisa idinkala hadlay oo aad joogteen buur xoroob waaba intaasoo aad iskharribtaan oo aad samaysaan sanam xardhan qaab kasta ha lahaadee oo u eg lab ama dhiddig ama u eg dugaagga dhulka jooga ama u eg haadda cerka dhex duusha ama u eg wax dhulka gurguurta ama u eg wax kalluun ah oo ku jira biyaha dhulka ka hooseeya ama waa intaasoo aad indhaha samada kor ugu taagtaan oo markaas aragtaan qorraxda iyo dayaxa iyo xidigaha oo ah ciidanka samada oo dhan laydin jiitaa oo aad caabudaan iyaga oo aad u adeegtaan kuwaasoo rabbiga ilaahiinna ahu u qaybiyey dadyowga samada ka hooseeya oo dhan laakiinse rabbigu wuu idin qaatay oo wuxuu idinka soo bixiyey foornadii birta ee dalkii masar inaad isaga u noqotaan dad isaga keliyuhu leeyahay siday maantadan tahay oo weliba rabbigu wuu iigu cadhooday idinka daraaddiin oo wuxuu ku dhaartay inaanan webi urdunka gudbin iyo inaanan gelayn dalka wanaagsan oo rabbiga ilaahiinna ahu dhaxal idin siinayo laakiinse anigu waa inaan dalkan ku dhintaa oo waa inaanan webi urdunka gudbayn laakiinse idinku waad gudbi doontaan waanaad hantiyo doontaan dalkaas wanaagsan digtoonaada waaba intaasoo aad ilowdaan axdigii rabbiga ilaahiinna uhu idinla dhigtay oo aad samaysaan sanam xardhan oo u eg waxyaalihii rabbiga ilaahiinna ahu idin diiday waayo rabbiga ilaahiinna ahu waa dab wax baabi'iyo oo waa ilaah masayr ah markaad carruur dhashaan oo carruurtiinnuna carruur sii dhasho oo aad dalka wakhti dheer sii joogtaan oo aad isqarribtaan oo aad samaysataan sanam qaab kasta ha ahaadee oo aad samaysataan wax shar ku ah rabbiga ilaahiinna ah hortiisa oo aad isaga ka cadhaysiisaan waxaan samada iyo dhulka maanta ugu yeedhayaa inay idinku marag furaan inaad dhaqso uga wada baabbi'i doontaan dalka aad webi urdun uga gudbaysaan inaad hantidaan dalkaas cimrigiinnu kuma raagi doono laakiinse kulligiin waad wada baabbi'i doontaan oo rabbiga wuu idinku kala firdhin doonaa dadyowga dhexdooda oo qulubaha rabbiga xaggooda idiin hoggaamin doona idinkoo yar ayaad ku dhaxari doontaan oo halkaas waxaad u adeegi doontaan sanamyo gacma dad lagu sameeye oo ah qoryo iyo dhagaxyo oo aan waxba arag waxbana maqal oo aan wax cunin waxna urin laakiinse haddaad halkaas rabbiga ilaahiinna ah ka doon doontaan waad heli doontaan haddaad qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan ku doon doontaan markaad dhib ku dhex jirtaan oo waxyaalahan oo dhammu ay idinku dhacaan marka u dambaysa waxaad ku soo noqon doontaan rabbiga ilaahiinna ah codkiisana waad dhegaysan doontaan maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna ahu waa ilaah naxariis badan oo isagu idin gabi maayo idinna baabbi'in maayo iloobina maayo axdigii uu awowyaashiin ugu dhaartay balaatan weydii waxyaalihii tegey oo idinku horreeyey ilmaha maalintii ilaah dadka ku abuuray dhulka iyo samada geesteeda ilaa geesteeda kale inay jireen ama la maqlay wax sidan oo kale u weyn war weligeed dad ma maqlay codkii ilaah oo ka hadlaya dab dhexdiisa sidaad u maqasheen oo kale oo ma sii noolaaday oo weligiis ilaah ma isku dayey inuu quruun dhexdeed kala soo baxo quruun kale oo ma kaga soo bixiyey jarribaadyo iyo calaamooyin iyo yaabab iyo dagaal iyo gacan xoog badan iyo cudud fidsan sidii rabbiga ilaahiinna uhu idinkoo u jeeda uu idinkugu sameeyey dalkii masar oo taas waxaa laydin tusay inaad ogaataan in rabbigu yahay ilaah oo isaga mooyaane mid kale ma jiro oo isagu samadu codkiisa idinka maqashiyey si uu wax idiin baro oo dhulka dushiisana wuxuu idinku tusay dabkiisii weynaa oo erayadiisiina waad ka maqashay dabka dhexdiisa wuxuu jeclaa awowyaashiin oo sidaas daraaddeed ayuu doortay farcankoodii iyaga ka dambeeyey oo wuxuu dalkii masar idinkaga soo bixiyey la jiriddiisii iyo xooggiisii weynaa iyo inuu hortiinna ka eryo quruumo idinka waaweyn oo idinka xoog badan oo uu dalkooda idingeliyo oo uu dhaxal idiin siiyo siday maanta tahay haddaba maanta ogaada oo qalbiga keliya in rabbigu yahay ilaaha jooga xagga samada sare iyo xagga dhulka hooseba oo isaga mooyaane uusan mid kala jirin oo waa inaad dhowrtaan qaynuunnadiisa iyo amarradiisa aan maanta idinku amrayo inaad idinka iyo carruurtiinna idinka dambaysaba nabdoonaataan oo uu cimrigiinnu ku dheeraado dalka rabbiga ilaahiinna ahu idin siinayo inaad weligiin lahaataan markaasaa muuse wuxuu gooni ka dhigay saddex magaalo oo ku taal webiga urdun shishadiisa xagga qorrax ka soo baxa in gacanku dhiiglihii deriskiisa kama u dilay isagoo aan wakhti hore nabcayn uu halkaas ku cararo iyo in hadduu magaalooyinkan middood ku cararo uu noolaado saddexdaas magaalana waxay ahaayeen basar oo ku taal cidlada ah waddanka bannaan oo uu u doortay reer rubeen iyo raamood oo gelacaad ku taal oo u doortay reer gaad iyo goolaan oo baashaan ku taal oo uu u doortay reer manase oo kan waa sharcigii muuse hordhigay reer banu israa'iil kuwanuna waa markhaati furkii iyo qaynuunnadii iyo xukumadii uu muuse kula hadlay reer banu israa'iil markay dalkii masar ka soo baxeen iyagoo jooga dooxadii webi urdun ka shishaysa oo ka soo horjeedda beytefacoor oo ku taal dalkii boqorkii ree amur oo siixoon ahaa oo xeshboon degganaa oo muuse iyo reer banu israa'iil ay dileen waagii ay dalka masar ka soo baxeen oo dalkiisii bay hanti u qaateen iyo dalkii boqorkii baashaan oo xoog ahaa kuwaasoo ahaa labadii boqor oo ree amur oo joogay webi urdun shishadiisa xagga qorrax ka soo baxa waxay qabsadeen tan iyo carooceer oo ku taal dooxada arnoon qarkiisa iyo xataa buur sii'oon taasu waa buur xermoon iyo caraabaah webi urdun ka shishaysa oo dhan oo xagga bari ka xigta iyo tan iyo badda caraabaah oo ka hoosaysa dalcadaha buur fisgaah